aan ku bilownay shan iyo soddon kun amaan idhaahda in ka badan shan iyo soddon kun oo ka mid ah qaxoontiga cusub ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa la guddoonsiiyey waraaqo ay raashinka gargaarka ay ku qaadan doonaan kadib marka ay qaabilaada ka heleen xafiiska xarunta qaxoontiga qaramada midoobay ee u n h c r qaxoontigan oo qaarkood muddo shan sanno ah aanay helin raashin ayaa markii u horreysay maanta safafo galay qaadashada qaxoontigaasi la siinayo raashinkaasi weriye cabdisalaam salas oo v o a uga soo warrama dhadhaab ayaana warbixintan halkaasi nooga soo diray xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h r ee degmada dhadhaab oo ka jawaabaya kheyradhaan in muddaha ka soo yeeraysay kumanaan qaxootiga oo ku nool kaamka ayaa ku guulaystay in in ka badan soddon iyo shan kun oo qaxooti ah loo qaybiyo waraaqo ay ku qaadan doonaan raashinka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha dhadhaab ee dalka kenya taas oo la filayo inay ka faa'iidaystaan kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha qaxootigan oo u badan dadkii ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa markii hore dulsaar ku ahaa qaxootiga kale taas oo culays badan gelisay guud ahaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka dhadhaab iyadoo u n h r howshaasi si isku mid ah saddexda xero ay uga fulisay maadaama qaxootiga xeryahaasi ay ku baahsan yihiin cabdulaahi cali aadan wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha xeryaha v o eda ayuu uga warramay qaabka howshaasi ay u qabsoontay waa mahadsantahay cabdisalaan barnaamijkan waxaa ka faa'iidaystay dad dhaafaya ilaa soddon iyo shan kun oo qaxooti ah oo baahano aha oon haysinin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku qaataan aan haysinin dadkaasoo culeys ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeeg ay haysan la isticmaalay sidii biyihii caafimaadkii marka dadkaa waa la diiwaangeliyey soddon iyo shanta kun iyo dhowr boqolaal ayaa raacsan oo saddex hore dhaab dhagaxle ifo xaga dheere marka dadkii maanta raashin bay qaadanaya alxamdulilah maadaama dhowr sano ilaa afar sano raashin ayna qaadan laakiin maanta waxay nasiib u heshay inay raashin qaataan dadkaas waa tahay guddoomiye dadkan aad sheegtay ee tirada badan qaxootiyahaan maxay ka kooban yihiin dadka waa saddex qaybood qayb waa dad baahano ah oo weligooda aanan waxba helin oo baahano cusub ah dadna waa dadkii intay guureen soomaaliya aaday rebartration ku noqday haddana soo laabtay dan waa dadkii qaxootiga jooga oo kaararka ay ka heleen marka saddexdaa qayb ayay ahaayeen dadaal fara badan iyo qayli fara badan iyo dood fara badan u n h r iyo dowladda kenya waxay ogolaadeen inay siyaan dadkan boono ay wax ku qaataan waa tahay xilli adag ayay kusoo beegantay oo dabcan sicirbarar xoogan oo xeryaha ka jiro muhiimada intaa laagay dadka marka boonada ay qaateen u leedahay maxayse ku helayaan oo aad noo sheegi kartaa muhiimad weyn bay u leedahay sababtoo ah dadkan aad bay u dhibanaayeen labada kun iyo lix iyo tobanki ilaa hadda ayaa dadka qaar ay qaxootiga joogeen oo raashin weligood ayna qaadanin muddo shan sano ayay baahnaayeen oo qaxooti kale culeys ay ku hayeen marka fursad bay u tahay sababtoo ah dadku waad ogtahay hadda adduunka crisis fara badan baa jira dhibaato baa jirta raashin la-aan baa jirta cuno la-aan baa jirta deeqbixiyaasha way laabteen waxay hayeen dib ay ula noqdeen marka hadda day dadkaa raashin helaan fursad weyn waay sababtoo dad baa saad ogtahay carruur yarar baa u dhimatay gaajo beli aan soo dhaafnay marka dadkaan hadda raashinka helay fursad weyn bay u tahay xaqiiqada
dhinaca kale bixinta waraaqahan ama boonooyinkan cusub ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti horaan loo siiyey boonooyin kale maadaama la xayiray isticmaalka waraaqihii hore waxaa kaloo jira inaan kuu sheega cabdisalaano dad waxaa jira boonooyin hore u haystay oo raashin ku qaadan jiray dadkii ayaga ahaa maadaama dadkii la caawinayo mayna imaanin waxay u maleeyeen inaan ayaga loo baahnin marka dad fara badan oo habsamay baa jiro oo qaxootiga dhex joogay laakiin u maleeyey maadaama ay boono haystaan aanan u baahnayn in marka boono cusub ay qaataan dad fara badan oo ka imaaday meeshaan jubbooyinka oo ka soo cararay abaarihii xoolihii ay ka dhammaadeen qaarna mataqaanaa beerihii ay falanayeen ka soo cararay oo fara badan ayaa meesha jooga qaar baa ka faa'iidaystay weli laakiin dad baa ka faa'iidaysanin oo dadku saad ogtahay maadaama wixii ay haysteen ay waayeen xoolii ay ka dhammaadeen way soo socdaan dadkii weli qaxooti way imaanhayan marka barnaamijkan wuxuu socday saddex beri saddex berina waad ogtahay wax yar waay qaxootiga cusub iyo kuwa kheyraarka ay ka xiran yihiin ee ku sugan kaamka dhadhaab ayaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin konton kun taasoo muujinaysa in qaxooti badan ay u baahan yihiin in laga qaabilo xafiiska qaramada midoobay balse maamulka xeryaha ayaa wado dadaallo ay la yeelanayaan hay-adaha samafalka si dadkaasi loo caawiyo u n h r iyo dowladda kenya weli waan la hadlaynaa wadahadal baa noo socda in mataqaana dadkaa la caawiyo marka waxaan ka codsanay in dadka ayaan fursadda siin marka waxaan rajaynaynaa insha allah xag ilahay aan ka rajaynaya in fursadda waa dadkan la siiyo oo ayagan ay ka faa'iidaystaan si kuwa hadda u faa'iidaysto kale cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab